فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxawareysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa ah dowalle qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah itoobiyaanka oo doonaya inay deegaanada xuduudbeenaadka iyo kuwa ay haysato ee baay iyo bakool ka huriso colaad beeleedyo xog faahfaahsan oo ku aadan qodobkaasi ayaan dhuwaxa idinkugu haynaa lafta gareen oo isagoo ciidamo hubaysan wata ka soo degay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kulan maanta ay muqdisho ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada xoogo faahfaahsan oo ku aadan qodobkaasi ayaad sidoo kale caawa dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale waxaan idinkugu haynaa beel ka mida qabiilka sade oo nabadoon cusub ku dooratay deegaan ka tirsan wilaayada gado kelimaadkii laga jeediyey iyo bayaan ay soo saartay beesha nabadoonka dooratay ayaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka oo sheegay in dowladdiisu aanay ahayn dowladdii la rabay islamarkaana ay gaarsiisnayn booskii laga doonayey isagoona ku tilmaamay dowlad qunfacaysa oo xanuunsan hadalka xamse cabdibarre ayaad dhuuxa ku maqli doontaan ma og tahay dhegaysto in maanta oo kale uu salaaxuddiin al ayuubi saliibiyiinta ku xureeyay magaalada qudus barnaamijka sidoo kale waxaa ku dhegaysan doontaan xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo dhaliilay shir maalintii shalay ka furmay magaalada muqdisho oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka isagoona ku eedeeyey in shirkaasi lagu leexsaday mashaariic kala duwan oo beeralayda loogu talagalay barnaamijka qodobadaas iyo waxaad ku maqli doontaan warkii caalamka iyo xubinta caafimaadka ذقت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbinaynaa balse waxaan ku horumarinaynaa warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen deegaanka goofgaduud buureeye hoostaga magaalada baydhabo waxaana qaraxaas lala beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka iskugu yeedhay koonfur galbeed siday wararkan ugu soo gaarayaan mujaahidiinta ayaa qaraxaas waxay ku dileen saddex askari halkay ku dhaawaceen laba askari oo kale sidoo kale waxay mujaahidiinta saddex weerar oo qaraxa la eegteen xubna ka tirsan ciidamada shisheeyaha ee dullaanka ku jooga dalkani soomaaliya xilli ay ka baxayeen deegaanka danow ayna ku sii jeedeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho wax faahfaanintaasi ka badan lagama helin qaraxaasi wixii kasoo kordhana dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah xasuuq ka dhacay marinka go'doonsan ee khaza ayna ku shahiideen dadaadu fara badan oo shacab rayd ah duqayno xoogan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaana ku shahiiday tobanaan ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqaymo aad u xoogan ka geysteen deegaana hoostaga magaalada khaza waxaana ku shahiiday dadaad u fara badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kale waxay sidoo kale weerar aad u xoogan ku qaadeen yuhuudda magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay shuhaado yaa dhaawacyo tirabeel ah duqaynaad u xoogan oo xagga cirka ay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday siday wararkan ugu soo gaarayaan saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dumar iyo carruurna ay ka mid yihiin duqayntan laga soo tibinayay xerada nuseyraad ayaana waxay si gaar oo beegsatay madrase ay ku hooyanayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istiishaadka toobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuda geestiin afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasu ay ku shahiideen ka badan toddobaatan iyo sagaal ruux oo konton iyo sagaal ka mid ay ku shahiideen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen wax ka badan boqol lixdan iyo shan ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaallo ka dhacay gobolka oramiya ugu yaraan lix xubnood ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay iskoo dhimaadyo toosa oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oramiya ee dalka ethoobiya ilowalido dhanka deegaanka ayaa soo sheegaya in iskoo dhimaadyadae si gaara u dhex mareen ciidamada xabashida ethoobiya ee gobolka oramiya iyo maleeshiyaadka jabhadda oramada ee o l a iyagoona ku dagaalamay deegaan loo yaqaano wilkite warbaahinta ethoobiya waxay sheegaysaa in dhowr xubnood oo ciidamada ammaanka ka tirsan iyo nin hubaysan oo ka tirsan kooxda isku magacawday ciidanka xoreynta oramada ay ka mid ahaayeen dadka dhintay xubin kaloo aan la magacaabinayn warbaahinta gudaha sheegtay in la afduubtay xilli uu ku socodaalayay inta u dhexaysa agasmaye kareemo ciidamada afduubka ku kacayaana la warinaya inay dalbadeen madax furasho waxayna ka codsadeen inuu bixiyo malaayiin lacag oo bir ah isku dhacyada hubaysan ee dhex maray ciidamada daacadda waa abiy axmed iyo sidoo kale maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee o l a ayaa ku soo beegmayay xilli maalmihii dambe ay xukuumadda adisaba ku andacoonaysay in xaaladda ammaanka ee gobolka oramiya ay soo hagaagtay bin salmaan ayaa wuxuu ka qayb gali doonaa sanadkan shirka ururka b r i c s wargeys ka soo baxa dalka ruushka ayaa ku waramaya in dowladda sacuudi carabiya ay sanadkan ka qayb galayso shir madaxeedka ururka b r i c s weliba iyadoo aan qayb ka ahayn ururka siday saxaafaddu sheegayso dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa lagu casuumay shirkan oo ka dhici doono magaalada kisan ee dhulka ruushka inta u dhexeyso labiiyo labaatanka iyo afariy labaatanka bishan aynu ku jirnay oktoobar ujeeddada ugu weynay ninkan lagu casuumay shirka iyadoo aysan dowladdiisu qayb ka hayn b r i c s ayaa lagu sheegay in la doonayo inuu wax badan ka ogaado hanaanka iyo wada shaqaynta ka dhexaysa dowladaha qaybta ka ah ururkan maamulka sacuudiga ayaana muddooyinkii dambe doonayey ku soo biidhista b r i c s balse ay caqabado badan ku horgudboon yihiin dowladda iiraan ayaa sheegtay sababtay u weerartay maamulka saynada yahuuda wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda tehraan cabaas aragja ayaa sheegay in dalkiisa uu intaa kaga egyahay weerarkii gantaalada balaastikada loo adeegsaday ee xalay ay ku qaadeen maamulka sahaynada yahuudda aragja ayaa tilmaamay in weerarka uu ahaa mid iskaga difaacayeen sahaynada kadib dilkii qorshaysanaa ay u geysteen ismaaciil haniya oo ku magacaabnaa madaxa siyaasadda ee kooxda muqaawamada falastiin kaasoo ka dhacay magaalada caasimadda ee tahraan soddon iyo kowgii bishii julaay cabaas adegja ayaa sidoo kale tilmaamay in iiraan ay isxakamaysa labadii bilood ee lasoo dhaafay si fursad loo siiyo dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayey in xabad joojin looga sameeyo marinka khaza askar ka tirsan maamulka saynada ayaa lagu dilay koonfurta lubnaan wararka ka imaanaya koonfurta dalka lubnaan ayaa tilmaamaya in markii ugu horreysay dagaallo foolka fool ay iskaga hor imaadeen ciidamada maamulka yahuudda iyo maleeshiyaadka ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah taliska ciidamada saynada yahuudda ayaa war uu soo saaray wuxuu ku qirtay in ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada komandoska yuhuudda lagu dilay dagaallo ka dhacay koonfurta lubnaan marka laga yimaada saddexda askari ee dhimatay waxay warbaahinta maamulka yuhuuddu tabinaysaa in wax ka badan toban askari ay dhaawacyo ku noqdeen weerarka foolka foolka ah waana markii ugu horreysay oo askar ka tirsan yuhuudda lagu dilo gudaha dalka lubnaan tan iyo markii ay bilaabatay xisadda ka dhexaysa shiicada iyo maamulka saynada yahuudda dhegaystayaal wararka caalamka ah caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan etoobiya ayaa waxa ay doonaysaa in deegaanada xuduud beenaadka iyo kuwa ay haysato ebay iyo bakool ay ka horiso colaad beeleedyo wararka naga soo gaaraya deegaanada xuduud beenaadyada ayaa sheegaya in xabashidu ay soo rareen rasaas iyo hub kuwaasi oo ku raran ilaa shan gaari ama lix gaari oo nuucyo waaweyn ah gaadiidkan waxa ugu badan oo ay wadaan waa rasaas waxaana ay xilligani joogaan deegaanka qurac joobe oo ku dhow xuduud beenaadka dadka shacabka ah ayaa isku diyaarinayay inay hubkaasi furtaan isla mid ah sidii hubkii hore loogu furtay agagaarka cabudwaaq oo kale etoobiyaanka oo aaminsan inuu culays soo wajihi doono maadaama ay yaraadeen ciidamada atmis ayaa doonaysa inay isku dirto beelaha walaala ah ee ku noolba iyo bakool horey waxay hub u geysay puntland somalilan iyadoona hubkii cabudwaaq ay shacab ku furteen waxaana la sheegayaa in hubkan ay wax ka og tahay dowladda federaalka ilaa iyo haddana ma jiro mas-uul ka tirsan maamulka xasan sheikh iyo kan lafta gareen oo ka hadlay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ah qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxa uu garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka soo degay isagoo wata ciidamo aad u hubaysan magaalada muqdisho waxaa maanta soo gaaray inta badan madaxda maamul goboleedyada kuwaasi uu u yimid si ay uga qayb galaan shir uu isugu yeeray xasan sheekh maxamuud cabdicasiis lafta gareen iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland siciid deni ayaa kulanka diiday xilli hore inay kasoo qayb galaan balse cadaadis badan iyo sidoo kale erge loo diray cabdicasiis lafta gareen waxaa laga dhaadhacsiiyey inuu kulanka ka soo qayb galo balse islaa iyo hadda kulanka ma soo xaadirin siciid deni owa uu ka baaqday halkaa cabdicasiis lafta gareenna uu garoonka kala soo degay ugu yaraan soddon ka mid ah askartiisa kuwaasi oo u labisan qaabka xabashida watana hubkii etoobiyaanka uu caanka ku yahay sida qoryaha loogu yeero shaamshuutarada iyo sidoo kale qaar ka mida tuutaha xabashida boqolaal qof oo arrintani ka falceliya ayaa sheegay in sii kala fogaanshaha madaxda maamul goboleedyada iyo xasan sheekh maxamuud ay gaartay in qaarkood ay ciidamo hubaysan la soo galaan magaalada muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka waxaa inoo haya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor sharaxaad nagasii cudurka ay soomaalidu u taqaano lugmaroodiga waa maxay astaamaha cudurkan sidee looga hortegi karaa loona daaweeyaa bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aada umahadsan tahay cudurka ay weydiisay waa cudur jiro ummadana laga dhex helo luqadda caafimaadka waxaa loo yaqaanaa filariasis ama elephantiasis soomaali ahaanna dadka waxay u yaqaanaan lug maroodi tusaale ahaan qofkii lugtiisa waxay u weynaanaysaa sida maroodiga oo kaleeto cudurka asaga ah lymphatic filariasis waa its a disease caused by filarial wormis saddex nooc baana keento wucheria bancraft brugia malai brugia timori damage to the lymphatic system marka waxay dhaawac u geysanayaan systemka la yiraahdo lymphatic system kaasoo qaabilsan inuu biyaha qeyb kamid a jirka uu ku daro asagoo oga daraayo xididada qeyb kamid a marka calaamada lagu garanayo waxaa kamid ah in qofka uu ka bararo adimada khaasatan kuwa hoose xubnaha taranka qofka waxaa lagu arki karaa qandho waxaa lagu arki karaa ingunia ama accelary lymph adenobath oo ah qanjira xaniyaha oo biyo galo xaniyaha oo xanuuno habeenka oo qufac qalalan qofka lagu arko cudurkan waxaa lagu baaraa sida malaariado kale loo baaraa dhiigaa laga baaraa thick iyo thick films iyo thin films labada waa loo baaraa kaadina waa laga baaraa skinka waa laga baaraa xididadan xirmo kale waxaa lagu ogaadaa ultrasound weliba dobla waxaa jirto kale qalabka loo isticmaalo lymph sintograph asna waa lagu ogaadaa sida loo maamulo ama loo daaweeyan waa laba nooc waxay noqonaysaa mar waa daawo oo daawo waxaa la siiyaa dadka cudurkan dhiigga ka saarto ayadoo loo siinayo maraaxishiisa marna waa qalitaan hadduu xaniyahoo kale uu biyo kusoo furo waa la qalaa waa waxa loo yaqaano sheelada qaybta biyaha ah hydrosil ka hortagiisa marka waxaa la sameeyaa dewomin waxa loo ama gooryaandilis lixdii bilood baa waxaa la rabaa in ciddoo dhan ama dadkoo dhan ama caruurtoo dhanba gooryaanka la siiyo kaniinkooda bednetis oo kaleeto in shandarwooyinka la xirto sababtoo ah cudurkani wuxuu ku dhex jiraa qayb kamid a kaneecooyinka adduunka laga helo insecticides kale cayayaanka in la laayo cawska in la jaro kahortag waxaan ku daraynaa haddii qofka uu arko calaamadaha soo socda sida qofkii oo qanjiraha ku yaala kalkisha hoosteeda laguyu ka bararay calaamadaas hadduu isku arko isbitaalka ha imaado sidii loo baaro ama loo ogaado xaaladiisa intaysan faraha ka bixin waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in dowladdiisu aanay ahayn dowladdii rarabay islamarkaana ay gaarsiisnayn booskii laga doonayey xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa wuxuu dowladdiisa ku tilmaamay mid qufacaysa oo xanuunsan
waxa aan ku sugannahay marka nooca aan ku sugannahay oo oo- oo qufaca iyo xanuunka ah noocaas ma aha noocii caafimaadka qabay inaan ku kalso noocaas ma doonayno waxaan rabnaa meesha aan joogno iyo noocaan nahay qofka ku kalsoon ee soomaaliga ah ee raba dowladnimadu say hadda tahay inay ahaato qofkaasi ma doonaayo in waddankan uu dhaqaaqo ma rabo waa in aad ka biyo diiddo noocaan hadda nahay qof kasta oo soomaaliya oo ku kalsoon noocaan hadda nahay inay tahay the best wallaahi meeshii ugu fiicneedaan maraynaa qofkaas meel uma socdo waa fadhid inuu meel gaarana ma rabo aragtina ma laha meel u socdana ma laha maxaa jira markaad fiirisood qiimayso intaynaan waalan ku harsaanahayn oo hadda soo rartood maanta soo dejiso waad garan kartaa dadku sida la isu bedelay iyo meesha la maraayo iyo halka la maraayo marka micnaheedu ma aha in aynu wax kastoonu yabyabannay hadda inaan fiicannahay ma aha maynaan gaarin wixii fiicnaa kuma dhowin haddii uu askarigu dadka caayo haddii uu askarigu naxariis darro kula dhaqmo dadka haddii askarigu ama booliisku askariga booliiska ahi uu dhaqan xumo la yimaado dowladdu way dhaqan xun tahay dowladdu dadka caydaa dowladdu way naxariis daran tahay dowladdu wataa asagaa dowladdii ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maanta oo kale siddeed iyo siddeetan sano waxaa magaalada qudus uu salaaxuddiin al ayuubi ka xoreeyey saliibiyiintii halkaasi haysatay muddo siddeed iyo siddeetan sannadood ah boqor naasir al mudafar oo caanku ahaa magaca salaaxuddiin al ayuubi ayaa maanta oo kale sannadkii kun boqol siddeetan iyo toddobadii milaadiyada wuxuu saliibiyiinta ka xoreeyey magaalada barakaysan ee qudus kadib siddeed iyo siddeetan sano oo ay kirishtaanku haysteen salaaxuddiin wuxuu dhashay konton iyo saddexdii hijiriyada oo waafaqsan kun boqol soddon iyo toddobadii miilaadiyada waxaana uu ku dhashay ciraaq gaar ahaan qalcadda tikriid oo u dhoweyd magaalada caasimadda ah ee bakhdaad waxa uu ahaa hogaamiyihii dhidibada u taagay dowladdii ayuubiyada oo meesha ka saartay dowladdii faadimiyiinta ee shiicada ahayd taasoo masar ka tilinaysay in ka badan saddex boqol oo sanno boqor salaaxuddiin wuxuu mideeyey masar shaam xijaaz iyo qayb ka mid a yemen salaaxuddiin waxqabadkiisa waxaa ka mid ah inuu soo celiyo qaybo ka mid ah lubnaan iyo qudus kadib macarikadii xiqiin taariikhyahanadu waxay sheegeen in uu talada muslimiinta dhulkaasi hayay sagaal iyo toban sanno arrinta aan dhacdadan u soo qaadanay ayaa ah inaan ku baraarujino muslimiinta in maanta ay dunidu marayso heerkii ugu xumaa taariikhda muslimiinta ay soo maraan ka gadaal markii falastiin iyo shaam kumanaan caruur iyo hooyooyin lagu dooxayo oo ay in badan oo ka mid a muslimiinta caalamka maanta daawanayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dhexe ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal maraynaa beel ka mida qabiilka seda ayaa waxa ay nabadoon cusub ku dooratay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado xaflad ballaaran oo dhowaan ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gado ayaa waxaa nabadoon ku dooratay beesha maxamed amaareer oo ka tirsan sade xafladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada gado iyo sidoo kale marti sharaf aad u tiro badan madasha waxaa ugu horeen laga aqriyey bayaan ay soo saartay beesha maxamed amaareer ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha maxamed amaareer waraac wilaayada islaamiga gedo waxa ay dowro socotay muddo toban maalmood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha maxamed amaareer dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayay aayaha masiirka beesha shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay kana dhacay deegaanka dhaso oo hoostaga degmada ceelwal waxaa ka soo baxay kow beeshu waxay dooratay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah beeshu waxay ballanqaaday ilaalinta midnimada muslimiinta guud ahaan iyo midda beesha number saddex beeshu waxay bogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hortageen xamlo digaaleedka cadowga soo qaaday gobolada dalka lamber afar beeshu waxay ka soo horjoodaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada lamber shan beeshu waxay ballan qaadaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga ah iyo mujaahidiinta insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareeca la dirirka iyo dhaqaale burburinta ee uu wada xasan gurguurta iyo kooxdiisa beeshu waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo gaala raacyada lamber sideed beeshu waxay ka soo horjoodaa heshiisyada iibinta dhulka badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya beeshu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan beesha meel walba oo ay degan tahay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda ugu dambayn beeshu waxay mahadcelin u jeedinaysaa allah mahadda allah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beesho waxay u mahad celinaysaa marti sharafka kala duwan ee ka soo qaybgalay shirka iyo xalfadan taariikhiga saxiixayaasha bayaanka lamber kow suldaan daahir cali cusmaan labo nabadoon cabdulaahi aadan cabdisamed saddex nabadoon nuuro cali nuur namber afar nabadoon xaaji axmed xasan maxamed nabadoon aadan nabadoon qaasim guuleed cumar nabadoon saacid jaamac maxamed nabadoon nuurow ibraahim cismaan nabadoon guuleed cismaan cali nabadoon maxamuud diini xirsi nabadoon cabdi warsamo samad nabadoon axmed cabdulaahi ciise nabadoon guuleed daa'uud xirsi wabilaahi towfiiq intaas kadib waxaa madasha ka hadlay nabadoon siciid jaamac maxamed oo ka mid a nabadoonnada beesha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد waxaan aad iyo aad u salaamayaa walaalaha muslimiinta ah ee maamulka heer gobol iyo heer degmo ee xarakatu al-shabaab al-mujaahidiin walaalaha ayaguna odayaasha ah ee gobolka ugaasiyada iyo suldaamada ah oo ayaguna shirkan nagala soo qayb galay shirkan waxa weeye shir beeleed oo nabadoon aan ku dhisanaynay walaalaha marka gacan ballaaran baa waxaa ka geystay maamulka heer degmo iyo heer gobol waxa weeye annagu qorshahayagu iyo ayimkayagu waa arrintaas oday dhaqameedkaas aan dooranaynay oo aan idin soo gaarsiinay oo aad hadda nagaga soo qayb gasheen waayo ayimka ugu weyn qodobka kale oo ku xiga waxa weeye taageerada islaam taageero caam ah oo niyad ah oo ficil leh inaannu ka geysanno isgarab istaagka diinta islaamka iyo koruqaadista shareecada awal horeba islaam baan ahayn laakiin inaan ka fogaanno shirki iyo wixii dulmi ah oo mugdig ah inaan ka baxno iftiinka ay noo keeneen walaalahayo ee islaamku inaan ku garab istaagno aad baan u garwaaqsannay waynala macaanaatay waan ku qaadannay haddana waan ku garab istaagaynaa insha allah kale waxa weeye waxaa annagu waxaanu taageersannahay bayaankii halka kan laga akhriyey ayaan kulligeeyo ku dhanna sida loo akhriyey ayay nooga dhanagaa soo qorray waxaan doorannay oo aanna isku khilaafin oo aanna isdaba marin aan u doorannay suldaan daahir cali cismaan baa la yidhaahdaa aad iyo aad baan ayadana idinkugu soo dhowaynaynaa khilaaf kama jiro gobolkao dhan baan u doorannay hoggaankaas aan u dirsannay waxa weeye inuu shareecadan ugu hogaamiyo wax ka barisan uguma ogolin waxaan kaloo aad iyo aad dadka islaamka ah oo kaleeta ugu baaqaynaa in ay u hoggaansamaan oo ay shareecada garab istaagaan oo ay ka baxaan mugdiga ay ku jiraan aan dadka islaamka ah oo dhan oo gobolka ama nala degan ama ka baxsan aan ugu baaqayn aad iyo aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubnihii hadlay waxaa ka mid ah nabadoon cabdulaahi aadan cabdi nabadoonkii hore beesha maxamed amaareer بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله مركز إلهي سبحانه وتعالى مهديس إن كسرنا نمضنا هاي ولا يا إلهي بقوم هاتسن آد آد بإلهي سبحانه وتعالى أم هاتسن هاي ماشان أنا وآه نبضون كي هراء waxaanin caddaynaa inaan ku wareejiyey daahir cali cismaan oo suldaanka beesha oo cusub mas-uuliyiinta ee kasoo qaybgalayaasha mati sharafka sharafta leh walaayada oo waaligeena gobolka u horeeyo waxaan rabnaa ninkaas aan saxada keennay in nalala qaadaan rabnaa nalala soo dhoweeyaan rabnaa waxaan ku doorannay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka ilaahay subxaana watacala inuu ku hogaamiyo yaan u doorannay waa isku raacsanahay waa isku waafaqsannahay anigu saasaa maxaan ku rahdaa dee xilkii ugu wareejiyey anigoo maxaan ku rahaa raalli iyo muwaax ku ah yaa waxaanin caddaynaa inaan walaalkaas ku wareejiyey daahir cali cismaan xilkan u haya beesha maxaad amaar asagana waana la shaqaynaynaa garbihiisaan nahay imi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
nabadoon daahir cali cusmaan nabadoonka cusub oo ay dooratay beesha maxamed amaareer ayaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلهي بأم هد إسكال سبحانه وتعالى اللهاس ونعموين فربدا أن وحمدنين اللهاس ونحمدنين نعمة الإيمان نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الأمن نعمة نعمooyin badan in tacuduu nicmatullaahi laa tuxsuuha allahaas ayaa mahad iska leh waxaa kaloon u mahad celinayaa suldaankii hore suldaan cabdulaahi aadan cabdisamed muddo badanna qabiilka xil u soo hayey kuna gutay ceebla-aan intaa kadib waad arkaysaan anuu nin dhallinyaraa nahay waxaana i dooratay beeshayda anigoon musharax ahayn waxayna igu dooratay inaan ku xukumo kitaabka ilaahay warsoo kitaabka ilaahay inaan inku xukumo diyaar uma tihiin allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan codsanayaa dadka islaamka oo meesha jooga inuusan ilaahay ugu ceebayn xilkan inay ii duceeyaan intaa kadib waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay idmo in aan ku dhaqo beesha maxamed amaareere kitaabka ilaahay sunnada rasuulka aana ku dadaalo midnimadeeda taasoo isaga kaashata cadowga ilaahay waxaa kaloon haddana ballan qaadayaa haddii ilaahay qadaro inaan dariswanaaga ka shaqeeyo waxaa kaleetoon ballan qaadayaa haddii ilaahay qadara inaan jihaadka ilaahay u istaago aniga iyo beesha allaahu akbar الله أكبر الله أكبر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته marti sharafka ayaa eegi doonaa markan waxaa kelimad qabsaday sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada wilaayaadka dalka بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد الله تبارك وتعالى آيداسي وحنوغت الماما يا معاني ربضا intaananna gudaheeda gelin kulankan aan isugu nimid oo wilaayada heer gobol iyo heer degma qaybaha ay ka kooban tahay iyo beesha maxamed amaareere ay isugu yimaadeen waa kulan diimeed ka tarjamaya aayaddaas aan akhrinay waa heshiis iyo ballan la gelaya oo diimeed wilaayada iyadoo ka mas-uul ah xarakadii guud biqiyaadati amiirka muslimiinta maanta maarti soomaaliya ama sharqul afriqiya abu cubayda axmed xafidahullahu ibnu cumar ayagoo ka wakiil ah iyo beesha maxamed amaareera cahdi wadagelaya waxay wadagelayaan waa cahdi diimeed ay ka tarjamaysaa aayadda ayada beesha maanta meeshaa fadhido camalkan socdo dad buu u baahan yahi dadkii aad camalkan ku yeelan lahaydeen berri ummaduhu maartay maxaan ku raha waa tartami xag aakhirana waa loo tartami xag adduunyana waa loo tartami xag aakhiro waa loo tartamaya waxa weeyaan camalkaani waa camal aakhiro waa camal ninkii wax ku yeeshay ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa uu darajo iyo manqabo ku leeyahay waa camal ninkii ilaahay subxaanahu watacaala u doorta wayatakhida minkum shuhadaa qofkuu ilaahay doorta camalkan isagoo ku jiro shahiid ah ilaahay subxaanahu watacaala wax ka badan toddobaatan qoyso ahalkiisaa ilaahay ugu dembi dhaafayo beesha maxamed amaareere waxaa laga rabaa ilaahay baan rumayno keli laga yeeli maaye inay camalkan jihaadkee socdo maartay maxaan ku rahdaa garab u noqdaan wacasartumu waxa laydinka rabaa xoog baa laydinka rabaa ciidan baa laydinka rabaa nafaa laydinka rabaa intaa haddana keli laydinkuma daynaya wa akradtumullaha qardan xasanan haddana maalna waa laydinka rabaa waa shuruuddii ilaahay subxaanahu watacaala la galay nimanka reer banu israa'iil xikaayada ilaahay kaga sheekoonayeen annagana maanta tii ayadeedunbaan hadda u fadhinaa xukunkii asaga unbaan maantana u fadhinaa intaa ayada haddii lala yimaado shantaa shardi la oofiyo ballankaasi aad ka soo baxdaan ilaahay baa wax ballanqaaday shabaab waxba idiinma ballanqaadaya wax uu shabaab idiin ballanqaadayo idiin haya ma jiraan laakiin ilaahay baa wax idiin ballanqaaday laba ballanqaad buu ilaahay subxaana watacaala idiin ballanqaaday labadii ballanqaad maxay yihiin in ilaahay subxaanahu watacaala dunuubtiinna dhaafaya lowkafiranna cankum sayi'aatikum dunuubtiinni baa ilahay dhaafaya subxaana watacaala dembigiinna alla wuu dhaafayaa arrinta labaad oo alla idiin ballanqaaday waa janno jannadan ilaahay baa le cid kale ma laha gacantiisay ku jirtaa cidduu doono ilaahay u doortuuna ilaahay gelinayaa cid walba lama siinayo labadaa ballanqaad baa ilaahay subxaana watacaala ballanqaaday haddaan diidno oon dhabar ka jeedinno waman kafara bacda dalika minkum faqad dalla sawaa'a asabiil kufriga meesha lagu sheegaya intaasoo heshiis ah ninkii ka baxay weyo dhabarka u duway oo aan waxba ka soo qaadin oo maanta maartay maxaan kuraa meeshaan ku galay heshiiskaasi ninkii dhabarka u duwo ka baxa faqad dalla sawaa'a asabiil walaalka la doortay horta waxa aad qaaday waa mas-uuliyad buuraha iyo samaawaadka iyo dhulku ay diideen inay qaadaan inna caradna alamaanata cala asamaawaati walard fa abayna an yaxmilnaha samaawaadkii arladii baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu u bandhigay ammaanadan inay qaadaan waana diideen inay qaadaan ashfaqna minha wa xamalaha alinsaan ayagoo ka cabsaday cabsi daraaddeed ayay u diideen wa xamalaha alinsaanu insaankiibaa qaadoo dhabarku sidii oo siduu maanta walaalka u qaaday mas-uuliyaddaas ayada ma aadan raadsanoo waa ku ogahay mana aadan u sacyinin dushaa lagaa saaray ciddii sidaasoo kale dusha loo saaro oo ilaahayna u kaalmaysatay ilaahayna muciin buu u noqonayaa taas ayada maartay maxaan ku rahdaa inaad ku dadaasho wey tan labaad wuxuu ishkaal kaa gala oo aad garan weydo cuqalada cidda la tasho tashiga bari ninkii showr dalbo oo shuuro dalbo oo maaragtay maxaan ku dhahdaa raadiyo xaqaa'iqda raadiyo ma shallaaya ma nadaamo ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa tawfiiqda inuu ku waafajiyo beesha dooratay waxaan leeyahay ha hodina waad doorateene waad soo saarteene waad og adinkaa meeshaa soo istaajiyee dadkiisuu ka mid ahaa oo waxba ma qabine maantana cadow baad u yeeshaane ha hodina oo haddaad hodaan ilaahay subxaana watacaala idin tirtiro miskiinkaa ilaahay ood garanaysaan adinkaa soo saaray haddaad garab u noqotaan oo toosisaan ood maaragtay maxaan ku rahdaa taladiisa iyo tawfiiqdiisa aad ka talisaan waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa idinkana ilaahay baa idiin gargaaray ninkaasaad soo saarteen garab u noqo taasaan hadalku soo gaabina wajazaakum allahu khayr gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim moxamed cigaal ayaa isagana wuxuu soo dhoweeyey doorashadii ay nabadoonka cusub ku dooratay beesha بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا الله سبحانه وتعالى ما هذا علينا ما هذا على إلا سوء العليه وقف كسته ومارتي عدكيسي هذا الكيس وبريه وشيء ديني أه الله سبحانه وتعالى ما وحليه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بقول الله سبحانه وتعالى هذا يقول شكرسان nimcadaan idin siiyey baan idiin siyaadin buu yalle haddiidna igu shukrininna waa idin cinqaabi alle subxaana wa tacaala intaas bacdigeed jasaakumullahu khayr baan leenahay ma hadda alle bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa xarakatul cushara almujaahidiin barnaamijkan si guud ayadaa u soo qalqaatay beesha maxamed ammaan reer waa looga horreeyey barnaamijkaas marka waxa soo qalqaalay oo curiyo fikirkan keenay waxaa weeye xarakatul cushara almujaahidiin weeye ujoodka ay ka leedahayna waa la garan karaa waa laba qodob qodob horta waa in beesha la mideeyo la aslaaxiyo dhexeeda wixii ku jira laga saara hogaanna loo sameeyo qodobna dad muslimiin ahoo wanaagsan oo muslimiin ah oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa ilaaliyo oo cadowga iska dhiciyo in la helo weeye arrintan marka ilaahi subxaana wa tacaala nooga mahad celinaynaa uma waxaan leenahay xarakatul cushara almujaahidiinna ilaahay subxaana wa ka ajirsiiyo diintan iyo khayrkan u sacdinaysana ilaahay noo miro dhaliyo qodobkaad naga codsateen oo ahaa duqanala qaata duqa waa idinla qaadanna si fiican oo kal iyo laab loo kalsooni laha idin qaadanna keligiin idinma anfici doona islaamka oo dhan iyo annagoo dhan buuna anfici doonaa waxaan leenahay nabadoon beesha ilaahay subxaana wa tacaala maanta uu ku makaniyey ballanti maanta meeshaan aad ka qaadday inaad shareecada islaamka ku maamusho cadaaladdu shareecada islaamka iyo kitaabkunbay ku jirtaaye ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu fuudeeye waxaa weeye taasaan kala dardaarmaynaa beesha waxaan kala dardaarmaynaa wadaadkaas maskiinka oha ay dooratay oo asagoon xildoon ahayn soo qabtay oo meesha la keenay inaan la dayicin daaca horta in la adeeca waa la rabaa daacatu lumuraa wa adiicullaaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum amaamalaahi amaamannaas horta waa ninka maanta aad ku doorateen oo halkaa aad keenteen haddii la khilaafo haddee soo shay diin aan laguma xadgudbin macaasisoo lama gelin qofka khilaafo amarkiisa diido waxaan maaragtay munkar ahayn iyo macaasihayn waa lagu adeecahayaa laakiin wax kasta oo mubaaxa oo diinaha uu keeno haddaad dhibsanayso maalinkaas culays ay kugu tahay maanta jihaadka gal hadduu ku yidhahdo degmada ceel waa ka la weerar hadduu ku yidhahdo waxaa suuragal naftaada inay ku dhibsanayso waana shay xaqa soomaa in lagu raaco weeye dadka koowaad inay difaacaan laga raba waayo waa reer weerde ayagaa doortay soomaa ayagaa doortay inay difaacaan baa naftooda inay u uraan baa la rabaa meeshii reer maxamed ammaan reerow ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku hanuuniye dadaal gala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun yaysan adinka idin qabanin wixii maanta aad ku hadasheen oo aad tiraahdeen maanta waa ballan qaadnay waan garab istaagaynaa waan dooranay shareecada islaamka ha nugu dhaqo aad tiraahdeen ilaahay subxaana wa tacaala uga baqa nabadoonkiina waa u ducaynay jazaakum allahu alkhayr waxaan leenahay fadhiga wax laga kaco waddankanaga gaalaa haysan meesha maanta ilaahayna makaniyey iyo meelaha taariikhda markii la soo maray aan soo marnay oo hadda dad jooga ay soo gaareenna wax aad u kala fog wey dagaalka maanta socda oo jihaadka ah naftiinna ka qayb qaata maalkiinnana ka qayb qaata awlaaddiinna ku tarabiyeeya cadowgaa ilaahay subxaana wa tacaala uu maartay keenay oo deegaamada naga haystana caradhaba u muujiya xataa degmada ay joogaan ninkii ku noqdo caradhaba ha muujiyo wallaahi way liitaan uma wallaahi way liitaan sayidka ilaahay subxaana wa tacaala ha ka raalli noqdee marka uu dekadda ka soo degey dekadda markuu ka soo tego soo istaaga gaal baa yidhi canshuurkeen kolkaasuu yidhi waddanka anaa iskale buu ku yidhi adigu ma lihid buu yidhi anigaa iskale buu yidhi waddanka waddanka anugu aan u dhashay soomaaliyeedna yaa adiga canshuurkaa qaaday buu yidhi yaa fiiri yaa garab taagna oon alla ahayn maanta ilaahay subxaana wa tacaala garab buuna siiyey kow iyo toban walaayaa maaragtay yaa mujaahidiintu ka shaqaynayaan oo mujaahidiin oo ilaahay dartii qori u qaadatay baa maanta dagaalamayso marka insha allahu raxmaan garab baad haysataane cadowgaas ha la jabiyo ha la naafeeyo cara ha loo muujiyo ummadda qalbigeeda ha la soo dumo jazaakum allahu alkhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلهي ومهدسك سبحانه وتعالى نعم كان إلهي أنسي جل jalaaluhu asagaan kaga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala alxamdulilaahi uma alxamdulilaah mar labaad waxaan mahad celinaynaa beesha na hor fadhisa ee reer wagardhac ee runtii khayrka kan ku kulantay isu abaabushay ku midowday waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran intii isu abaabushay culammadii waxaa weeyaan cidda ay ugu horreeyeen iyo noqobadii nabadoonnadii waxaa weyaan beesha hogaaminaysa ay ugu horreeyeen wanaadgii aad ka shaqayseen miraheeda waanu aragnaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro mar labaad waxaanu mahad celinaynaa warbaahinta islaamiga ah ee xaqiiqada gudbinayso kasoo qayb gashay xafladda tan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran wararka aad gudbinaysaan kooda xaqiiqada waxaa weyaan in badan aad waxaa weyaan ka raadisaan ummadda jazaakum allahu khayran dagaal aad ku jirtiin ilahi subxaana wa tacaala idinkana idin barakeen leenahay warbaahinta sidaasaan leenahay mar labaad waxaan leenahay nuqubada iyo martida kala duwan ayadana nagala soo qayb gashay xafladda tan khayriga ah jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro kelmaddeeda ugu horrayso waxay noqonaysaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa in isu dudaaranno maxaa yeelay waa wasiyatu alawliina waalaakhiriin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah taas ayaana wasaa'idii waxaa weyan annaga iyo dadkii naga horrey loo dadaarmay taas ayaana waxaa weeyaan dadaaran noo ah culammaduna way ku celceliyeen kamana zuulin inaan ku celcelinno maxaa yeelay waa waxa aakhari adduun wax noo taraayo cabsida alla subxaana wa tacala lasu dadaarmo weeyaan beeshu sidan maqlaynay ama waxaa weeyaan horeba aan isugu ogeen waxay magacaabatay naqiib cusub oo shareecada islaamka ku hogaaminayo wayna soo mareen waxaa weeyaan gobolka noqobo badan sidaas oo kale ah oo ummadda shareecada ku hogaaminayo alxamdulilah kuwii unbuu ka mid yahay waanu idinka mahad celinaynaa wakhtiga aad geliseen iyo waxaa weyan dadaalka aad bixiseen jazaakum allahu khayran idin leenahay waxaanu rajaynaynaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu ka dhigo kii shareecadiisa ummadda ku hogaamiyo markii ay rabto inay ummad badbaado ama sharaf yeelata ay rabto laba arrinaa laga helaa waa kitaabkii sunnada labadaasay ummad ku cizowdaa waxa uu ballan qaaday naqiibka inuu nagu hogaaminayo labadaas soo ma labadaasaa la rabaa inaan ku addeecno ayadaasaa sharaf ah labada marka maxay u baahan tahay kitaabkii keligii iyo sunnadii oo aan dufaac lahayn wax ma celinayaan dufaacay u baahan tahay maqoray u baahan tahay waxaa loo baahan yahay beesha aan ugu fadhinnaa ilaahay baa jihaad nagu waajibiyey dad waxaanu nahay takaaliif ay saaran tahay muslimiin baanu nahay waanu ku soo duulay cadow waa nugu soo duulay saliibiyiin ah kala duwan ethoobiya maraykan yuhuud nooc kastoo yihiin way nagu soo duuleen maxaana saaran dufaacayaana laga rabaa dufaaca waxa laga rabo waa inteenaa meesha fadhiso inta codkeena maqlayso naga maqan weeyaan beesha waxaan ugu baaqaynaa aljihaad fii sabiililah beesha waxaan ugu baaqaynaa maadaama lagu yaqaano dad dagaal jihaadkii xaqa ah ee waajibkaana saaran inaad dagaalantaan jihaadkan ugu horkacdaan waxaa weeyaan maanta waxaa ilaahay fadliga ee moog tahay inuu ilaahay dhexdiina ka soo saaray nin dhallinyaro ah waxaa weeyaan da'diisa ayar tahay ballan qaadina kitaabka ilaahay inuu idinku hogaaminayo soo baxay inaa kudaba feeshaan insha allahu tacaala dhallinyarada meesha fadhisa waxaan ugu baaqaynaa saakii inay waxaa weeyaan safka hore tagaan gawaarada ay raacaan macskaraadka ay tagaan jihaadka waxaa weeyaan safka yahay buu waxaan rajaynayna insha allahu tacaala jihaadkan waajibka ah inaan u kala hara inaan balanna maanta waa nugu soo duulay meel aan ku gabanana ma jirto macnaha meel aan ku gabanna ma jirto waana la hayaa cadow waa nugu soo duulay hadda markaad fiiriso meesha aan ku noolnahay halkaa markaad fiirisan etoobiya kaa xigto halkaana waxaa kaa xiga kenya laba cadow dhexdooda ku jirta soo ma cidda marka maanta la raba kitaabka ilahi u nusraaya waa adinka insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa beeshu sida looga bartaya khayriga insha allahu tacaala inuu wadaadkaa furu noqon doona rajaynayna insha allahu tacaala oo waxaa weeye saaxo ka mid a saaxooyinka la dhihi doono waxaa furay saaxadan reer wagar dhacaa furay rajaynayna insha allahu tacaala inay soo bixi doono intaa kadib insha allahu tacaala haddii la yidhi shareecaan ku hogaaminaya shareecada maxay u baahan wax lagu difaaca soo maahan aniga insha allahu tacaala waxaan hortiina ku wareejina oo siinayaa naqiibkaas qorigii lagu difaacayey shareecada islaamka nabadoonka waxaan qorigaas ugu wareejinaynaa naftiisa inuu ku difaacdo maalkiisa inuu ku difaaco cadowga shareecada islaamka ummadda uu shalay waxaa weeye harsootka uu noqday inuu ku ilaaliya ugu dhiibina insha allahu tacaala waxaa kaloon u dhiibaynaa ee, naqiibka maxaa la dhihi jiray raayadii laa ilaaha ila allahu maxamed rasuul ay ku qorayt allahu akbar kitaabkii qur-aanka waan ku wareejinnay qorigii booshkii waan ku wareejinnay raayadiina waan ku wareejinnay intaas marka insha allahu tacaala waa intii wadaadkaan ku wareejinnay waxaan isu daarimaynaa asabru walmusaabara inaan isu sabarno tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii annagana shareecada ilaahay ummadda ku maamulo ilaahayna nagu anfacaan rajaynayna insha allahu tacaala kulankeenina maanta intaas ayuu kuu gabagaboobay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa beesha inuu ilaahay beel mid barbarkaysa ka dhigo mid ilaahay diintiisa dufacda ilaahay inuu ka dhigo dhallinyar fara badan oo waxaa weye diinta ilaahay dufacda inuu ilaahay ka soo saaro maalkooda iyo cimrigooda iyo waxaa weeye sharafkooda ilaahay inuu barakeen waan rajaynayna tabaaraka wa tacaala intaasaan kusoo gabagabaysanayna wa aakhira dacwaana an alxamdulilahi rabbi alcaalamiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu dhaliilay shir maalintii shalay ka furmay magaalada muqdisho kaas oo ay soo qabanqaabaysay wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka xildhibaan hore maxamed cumar dalxa ayaa wuxuu sheegay in shirkaasi lagu sheegay horumarinta beeraha uusan ka tarjumaynin xaqiiqada maadaama dadka lagu martiqaaday aanay beeraley ahayn halka dadkii beeraleyda ahaana aan lagu casuumin sida uu warka u dhigay wuxuu sheegay in marar badan la musuq maasuqay qalabyo loogu talagalay beeraleyda kuwaasi oo laga keenay hay-adaha markii dambena dowladda federaalku ay ka iibsatay ganacsato
sideedaba markaad eegtid dowladihii ee xaqiiqatan ee waddanka soo maamulayay ayaamihii ugu dambeeyey waxyaabaha ee aadka ee runtii dadka soomaaliyeed ee ay aad maaragtay uga yacni ee ee hor yimaadeen ama ay dhaliilsanaayeen ayaa wax soo saarka marka loo baxo waxay ahayd ayadoo mar weliba adduunka iyo dalalka aan inta fara badan aan kala kaashadno marka ama ururada caalamiga ah ee sida mathalan faw oo kale marka la yidhaahdo waxaa dhici jirtay kaalmooyin ee inta loo fidiyo dowladda oo mathalan ama cagafiyo ama waxa la halmaala ee maaragtay irrigationka ama waraabka motorada ee biyaha ee maaragtay webiga ee sidaas oo kale ee loogaga faa'iidaysto waraabka beeraha wax allaala wixii ee ama marka ee abuurka ee ayaga ay dowladda ay u hesho mucaawino ama horumarin lagu samaynayo ama bangi ee markaasi haloo furo la yidhaahdo ee horumarinta maaragtay bangiga ee wax soo saarka beeraha ay intaasoo haddana ay ay dhici jirtay in dadka ehelka u ah ee wax soo saarka dhabta ah oo sida maaragtay ee dhabta ee runtii ee loo arkayay inay yihiin kuwa mudan in xataa haddii ay yihiin warshadaha ee maartay xataa ee wadanka laga hirgelinayay ee wax soo saarka la xiriira inay dhacaysay meel aanan mudnayn inay ku baxayeen oo la siinayay mathalan dad aanan beero shaqo ku lahayn oo aad arkaysay cagafyo ayaga la siinayo ama eematoradii ee water bamka ama ee kuwi irrigationka ee lagu talagalay waraabka inay ayaga ee gacanta loo gelinayay sidaas oo kale xataa ayaa sido iyo si la mid ah ka sokowtaa ayaa waxaad arkaysay warshadii oo dhagaxa oo lagu dhisayo mathalan afgooye oo la geynayo midii ee geleydana maaragtay gobolada kale ee maaragtay sida gaalkacay oo kale amaba ay dhacaysay xataa tii ugu dambeysay aan aragnay in maaragtay xaruntii ayaxa ee lagula dagaalamayay in la geeyey gobolada ee maaragtay ee aanan dhulbeereedka lahayn oo soomaaliya iyadoo la og yahayna markaasi ee goboladii ee maanta koofureed ee wax soo saarka ku howlanaa iyagana ee lala dhinac maray markaa siyaasadda ee jihaynta wax soo saarka waxay u baahan tahay horta kow wax ka bedel fara badan ee dad iyaga ama iska ah ganacsato ama dad iyaga ee daara iskaga dhisanayo wixii ummadaasi loogu talagalay sidii horeyba u dhacday arrimahaas oo ku maasada ay qayb ay ka noqonayaan in laga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuwaxawareysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي